iyadoo lagu guda jiro xilli roobaadka deerta isla markaana qaybo badan oo ka mid ah ismaamulka mandheera uu toddobaadkan ka da'ayay roobab xooggan ayaa waxaa xaafado ka tirsan magaalada mandheera ku soo fatahay webiga dhaawa qoysaska uu saameeyey fatahaadda webiga dhaawa ayaa waxaa ka mid ah aabbahan da'da ah iyo koob iyo toban carruur ah oo uu dhalay oo xalay ay biyaha ugu soo galeen gurigooda aabbahan oo iiga warramay sida uu u saameeyey fatahaadda webiga ayaa sheegay in xalay ay dhex baryeen biyaha caawana aysan haynin hooy ay ku hoydaan
ibraahim ali macalin ayaa lii dhahaa buurataangi meeshii layidhahda ayaan deganahay kolleyba dhibaato un maaragtay ayaan awalba kuna noolaa shaqa la-aan baan ahay nin horeyna loo qalay oo keliya dhinaco ay ka maqan tahay ayaan ahay halkoo keliya ku dhaqaaqaya wax makaaniko juakaali ayaan ku socon jiray tiina waan keri waayey waa ka naafowey ilmo yaryaroo kow iyo toban maclo hooyadooda ayaa ii joogo biyahan awal intay mara jireenoo saasay u bixi jireen cid baa maalin dhoweed imaadoo meeshaanayta derbigan ku dhistay markii derbiga la dhisay biyihii annaga ay nagu soo noqdeen malay maraan ay waayeen roobkii habeen hore sidaan oo kale ayuu ahaa haba sii ahaatee kii xalay ayaa nooga darnaa marka dhibkayga intaas waaye waxaan rabaa hadday dowlad tahay haddii ay muslimiinta muxsiniinta ay tahayba dal iyo dibad in lii caawiyo noloshaan yani ilmahan aan ku hay yani liiga bedelo si aan uga baxo ayaan rabaa dariska aabbahan oo dhankooda iiga warramay nolosha qoyskan ayaa tilmaamay in reerkan xilli roobaad kasta ay sidan u dhibban yihiin isla markaana ay yihiin qoys danyar ah sajifraahim ayaw dhib adduun hoo geeke cabdiqafaaro magaagaa baxey magaagaa jedhe magaaga ha jaro weel islaang eta islaanka bakiin do-ay hoo geeke ayowtay dhib adduun ooba geeke ilaahee biyi kore dowle hooseel rooge hoo walna niis qobada koro idun dareskeen dhibaato adduun iyo geeka haysata bujigaala ilaaf allaha saara waa ku dhibkaasa dadkun qabaan afarta barjeelin walaha ku hiridi lanke hoog lahaayay beesahay waa ku derban waa laha kahiridi ada ilaa geeka geeraka damboyta walaanga aragahayta oo ku duura baryeen owra duura baryeen marka saasaa jarta sidoo kale reeraha uu saameeyey fatahaadda webiga dhaawa ayaa waxaa ka mid ah qoyskan uu ka dumay hooygii ay ku noolaayeen dhibka annagana gaar guri baa iga dumay guri baa igu soo kordumay ilmihii baa iga gaajaysan raashiinkii biyaha iga soo galay waxa maanta ilmaha hadda loo karinaya malahan rafaad dandaran haysata magaalada shaqo maahan meel la aadahaya malahan wax la qabsana maanta nolol iyo meesha ma taalo ilmihii wax u karsan lahaa biyaha iga soo galay webigaa nagu soo fataaxay webigiina waa gurihiina waa nagu soo dumeen waxaan u baahanahay waxaan u baahanahay dowladda waxaan ugu baahanahay cawanaad baan uga baahna cawanaad reerkan ayaa sidoo kale sheegay in horay ay ugu adkeed helidda nolol maalmeedkooda haatanna ay ugu darsantay fatahaadda webiga biyo ayaana soo galay biyihii abuurka aan abuurnay abaarta hadda soo dhaafayna abuurihii abuurnay in ay noo soo baxaan aragnay abuurihii waan ku khasaarnay guryihii saad arkaysidba guriga aan seexanay waa kana sidaana u dumay biyihii waad arkaysaa sidaasay nooga soo galeen hadda xalay meel ansaxno ma lahan ilaa hadda ilmaheenii dhan saasay u soo wada jeedaan hataa hooyooyinkiina may saaxanin aabbayaashiina may saaxanin waayo meel la saaxda ma hayna guryihii meesha aan saaxan lahayn haddii ay biyihii wada fadhiisteen biyihii ma dhex saaxan karna bahaliyaa nagu soo baxay waxaan u baahannahay dowladda meel walba ay jiraan dal iyo dibadda wixii jiro dowladda waxaan ka codsanaynaa gargaar deg deg ah in ay noo fadiyaan si kastaba ha ahaatee qoysaskan oo horay u ahaa reero danyar ah waxa ay hadda ka cabsi qabaan bahallada ka dhasha biyaha iyo xaalad caafimaad darro waxa ayna kaalmo ka sugayaan mas-uuliyiinta dowladda iyo bulshada shalay baa na soo galay biyaha shalay baa na soo galay ilaa xalay ilaa xalayba ilaa xalayba biyaha nagu dhex jireen xaas baan hadda ka cabsanahaynaa in aruursada cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta ista ismaamulka mandheera